degmada saako ee gobolka jubbada dhexe ayaa maalinnimadii jimcaha gelinkii dambe dab ka kacay oo sababay khasaare dhimasho iyo dhaabac ayaa waxaa isa soo tarayay faahfaahino laga helaya dabkaasi iyadoo ay maamulka islaamiga ee gobolka jubbada dhexe ay ka hadleen waxa sababta u ahaa khasaaraha dabkaasi sheekh cali darwiish oo ah waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe mar uu ka hadlayay arrintaasi sida ay wax u dhaceen isagoona ka tacsiyeyey dabka iyo dadkii ku waxyeeloobay
kaalin shidaal ayaa dab ka kacay dabkaasoo marka sababay musiibo rabbaani ah oo isugu jiray naf iyo maal kaalintaa shidaalka dabka ka kacay waxaa ku gubtay dukaamo iyo nafba khasaaro naf iyo maalba waa meesha way ka dhalatay khasaarahaas marka dadka muslimiinta sida caadada u ah dhibaato hadday dhacdo waa inay ilaahi subxaana watacaala xagga u noqdaan oo ay sabraan oo ilaahay ka ajir xisaabsadaan ilaahina wuxuu inoo sheegay dadka in lagu imtixaanayo mu'miniinta naf iyo maalba in lagu imtixaanayo haddii ay ku sabraan ilaahi subxaana watacaala ciwad khayr badan inuu ilaahi subxaana watacaala siinayo fi dunya waalaakhira adduunyada dusheedan ilaahi uu ku siinayo bedel khayr badan aakhirana ajri xasanaad uu ilaahay ka siinayo dadkii dhintana ilaahi subxaana watacaala dee allaha u naxariisto dembigoodan allaha dhaafo dadkii ay ka tageenna ilaahi subxaana watacaala sabir iyo iimaan ha ka siiyo dhanka kale waaliga ayaa dadka muslimiinta ugu baaqay inay u gurmadaan dadka ay musiibadu ku habsatay gaar ahaan dadka dega wilaayada jubbada dhexe si guudna waxaan ugu baaqayaa dadka muslimiinta caam ahaan khaasatan dadka wilaayada jubbada dhexe degan inay walaalaha muslimiinta u gurmadaan oo gurmad loo sameeyo walaaltinimo oo ay garab istaagaan sida caadadaba u ahaan jirta dadka muslimiinta markay dhibaato dhacdo inay isu gurmadaan waa dhaqan iyo caado aan lahaan jirnay muuminiintuna waa sida nebigu caleyhi salaatu wasalaam inoo sheegay waa mathalu ljasad alwaaxid walaalaha marka aan u gurmano insha allahu tacaala naf iyo maalba waxaan awoodi karno aan ugu gurmano sidoo kale waaliga waxa uu sheegay kawalaaye ahaan iyaguna inay dhankooda ay u gurmanayaan dadka ay musiibadu ku habsatay annaguna kawlaayahaan biidni illaahi tabaaraka watacaala kaalinteenna waan ka qaadanaynaa waxaan insha allahu tacaala u dardaarmayaa dadka khaasatan dadka hantida haysta oo ilaahay waxsiiyey inay walaalaha gurma degdega u fidiyaan iyagana waxaan u dardaarmaya inay musiibada rabbi ku sabraan oo ilaahay kaga ajir xisaabsadaan saakow jubbada dhexe ayaa waxaa ka dhacay musiibo sababtay khasaare dhimasho iyo mid hantiyadeed iyadoo dadka magaalada xilliga ay musiibadu ku habsatay isugu soo baxay faras magaalaha si ay u gurmadaan